hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa mar kale diyaaraddii afaraad oo siddeed shixnad gargaar mucaawinaha u dirtay degmada doolow ee gobolka gado taasoo loogu talagalay shacabka danta yar iyo kuwa barakacyaasha ahi ee ku nool degmada doolow agaasimaha waaxda gargaarka sodma marwa sahar cali yuusuf oo warbaahinta garoonka diyaaradaha aadan cadde kula hadashay ayaa sheegtay in gargaarka la gaarsiinayo shacabka danta yar iyo kuwa barakacyaasha ahi ee ku nool degmada doolow ee gobolka gado waxaan joognaa garoonka aadan cadda international airport oo aan maanta ka sii sagootinayno diyaarad sida ee gargaar macaawino ah oo nooga yimid dowladda jina falaydkan wuxuu uu ku sii jeedaa degmada doolow gobolka gada khaasatan maamul goboleedka jubbaland oo aan ugu talagalnay in dadka abaaraha iyo iliinadu ay waxyeeleen hay-adda maareynta masiibooyinku iyadoo fulinaysa amarka madaxweynaha qaranka iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha hay-adda waxa ay mar kasta ay u taagan tahay in ay gargaarka macaawinada ah ee dowladaha walaalaha aan lanahay ay soomaaliya ugu deeqeen in ay ku gaarsiiso bad iyo beri intaba ay ku gaarsiiso waxaana rajaynaynaa gargaarkan aan dirayno in uu noqdo mid dadkii dadka walaalaheena doolow ku dhaqan iyo maamul goboleedyada kaleba degmooyin kale aan gaarsiin in sidii loogu talagalay looga faa'iideeyo oo maaragtay dadka baahiyaha qaba